waxaa si xawli ah ku socdaa dhismaha laamiga isku xira magaalooyin gurcaydus mareegobolka galguduud shaqada laamiga ayaa madhasha meel wanaagsan iyadoo dhalmaystiraway qaybo hore laamiga haddana loo deergoobayay qaybaha labaad iyo dhammaystirka laamiga intiisa kale mashruucan oo muhiima socodka bulshada ganacsiga magaalooyinka galmudug ayaa waxaa hirgelinaysa wasaaradda maaliyadda galmudug oo kaashanaysa shaqaalaha iyo ganacsatada reer galmudug waxaana loogu baaqay inay ka qayb qaataan qiraalka dulmishada reer galmudug si loo dhimista laamiga isku xira magaalooyinka gurcaydus mareebe haddaba waa kuwan qaar ka mid ah injineerada gacanta ku hor dhismaa laamiga ka warbixiyey laamiga iyo qaybaha uu marayo waxaan joognaa laamiga isku xira degmada gurceel iyo caasimadda dhuusmareeb oo howlo shaqoowayahan dambe ka socdeen howlahaas oo howlo dib u dhis iyo dayactir waddada ah waxaad arki kartaan shaqada la qabtay oo qiyaastii gaaraysa kilomitir iyo ku dhowaad wax la jira sidoo kaleeta waxaa jira fiiska labaad ee carakaawada inuu isagana noo socdo shaqadan hadda meesha aan ka qabanay waxaan rabnaa dib uga guurno oo aan hore usii soconno oo shaqadaan sii wadno haddii ilaha yidhaahdo waxaan rajaynaynaa in shaqadaan hadda aan qabanay iyo mid kasii qurux badanba inaan qabanno dadkuna way arki karaan marka waxaan dareemaynaa in waddadan in la dhiso ay tahay guul aad u weyn iyo horumar la gaaray aanan rajaynayno intaani inta ka dhimanba in lagu daro oo waddadu intaas ay socoto waana arki kartaa shaqada meeshaan laga qabtay sida aad dareemaysaan laamigan wuxuu ka kooban yahay ilaa lix leeyar saddex leeyar oo laami ah iyo saddex leeyar oo jaay ah xaqiiqdiina laamigan cimrigiisu waxaan rajaynaynaa inuu aad cimri u fog uu noqdo ku dhowaad labaatan shan iyo toban sano marka waana rajaynaynaa in shaqadan mid kasii qurux badanba aan qabanno waana mahadsantihiin hadafka aan leenaha waa inaan waddadan aan geyno dhuusamareeb haddii ilaah yidhaahdo oo dhuusamareeb iyo gurceel qiyaastii waxay isku jiraan lixdan iyo shan ilaa iyo toddobaatan waxaan dareemi karnaa laamigu inta xigta magaalada xigta oo laamiga gurceel xigto eeraboorka iyo u dhexaysa magaaladu godad yar yaroo jarjara mahna inta kale waa laami fiican oo la mari karo uma baahna marka asaga in la dhiso meesha aan laamiga ka bilaawno waa meeshii laamigu uu ka jarjarnaay oo godadka waaweynayd qaybno hadda tiro badan ee naga sii horeyso rajaynayno inaan aan samayno ayadan shacabka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee galmudug ayaa soo dhoweeyey horumarka la taaban kara laga gaaray dhismaha wadada laamiga isku xirta magaalooyinka gurceel iyo dhuusmareeb iyadoo rajo wanaaq unu fudud isku socodka bulshada iyo qaybaha ka duwanaanshaha reer galmudug